siduu idaacadda risaale ee magaalada muqdisho u sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir maxamed nuur siidi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa isku diyaarinaya howlgalka badweynta hindiya wejigiisi labaad sidii ay uga bilaabi lahaayeen gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir siidi waxa uu sheegay inuu dhammaaday wakhtigii loogu talagalay cafiska xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab iminkana ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay wajahayaan deegaanada ay gobolkaasi ka joogaan shabaab ka hubaysan hadda oberatinkii waa bilaabi karnaa sababtoo maxaan ku rahdaa madaxweyne wax cafiyey qof raba inuu soo dhiibo oo maxaan ku rahda meeluu soo mari waayey iyo wixii in laisku daran diidaneen waxyaalaha u waaweyn waaye iyo waxyaalo kalena anigu ogahay marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala amiiradii waa la adaanba diyaaradaha darowniska maraykanka iyo barkaadada tomahawk iyo cruiska iyo ayaaba maxaan ku rahdaa duurka ku laayay hadee madax magu lahanba hadda waa un kuwo un meelaha welu ku qufulan oo ayaga isdooda qaar baa rabadha iyo maxaan ku rahdaa iyo caagag dhagaha loo gelinaysan waxba maqlin raadi ma laha telefishon ma laha telefoon ma laha waa gaas dhagoolo way macnaha waxaan rajaynaynaa marka haddana scoobihii waa wadanaa insha allah oo
howlgalka badweynta hindiya oo dowladda federaalk soomaaliya hore ugu dhawaaqday waxaa ciidanka militariga kuwa amisom ugu suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay maamuli jireen ururka al-shabaab oo hadda soo gala gacanta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inkastoo howlgalkaasi uu hakad ku yimid